asalaamu ullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subaxa idaacadda radio kismaayo codka jubbaland warkana waxaa la diyaara anigoo ah maxamed ibraahim karaama qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo magacaabay la taliya sare ra-iisul wasaare xamse oo sheegay in ay markaa haatan ay bilaaban doonto guluf ka dhan ah kooxda al-shabaab oo loogu saarayo guud ahaan soomaaliya yaa loo adeegsan doonaa warkaygaada aad ku maqli doontaan hadduu allaha awoodale uu raalli ka noqdo dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in wadahadallo ay markaa doonayeen shabaab in dowladda ay la yeeshaan oo markaa dowladdu ay iska diiday golaha ammaanka oo kulan gaar ah yeelanaya kana yeelanaya xaaladda ukraine waa akhbaaraadka dibadda qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowra goordhow u diyaar garow faahfaahintooda insha allah
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa hagaagis kusoo noqod wanaagsan saaxiibada qaaliga meel kastoo aad dunida ka joogtaan waxaay taariikhdu ku beegan tahay kowda bisha january sanada labada kun iyo weliba aan idhaahdee waa sideeda bisha markaa january sanada labada kun iyo saddex iyo labaatanka kuna soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu magacaabay mudane cabdulaahi maxamed nuur oo noqonaya la taliyaha sare ee madaxweynaha ee ka hortaga la dagaalanka fikradaha xag jirka iyo rabshadaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa alla ugu bariyay la taliyaha sare in uu ka hortago la dagaalanka fikradaha xag jirka ah mudane maxamed cabdulaahi nuur iyo in uu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday mudane cabdulaahi maxamed nuur ayaa soo noqday wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta kormeer waxa uu markaa ku gaari doonaa dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidamada iyadoo shalayna uu markaa uu booqday xerada genaraal gordon ee magaalada muqdisho oo ay degan yihiin cutubyo ka tirsan ciidamada xooga dalka oo tababar dhowaan kusoo qaatay wadanka erithrea ra-iisul wasaaraha oo la hadlay ciidanka ayaa xusay in shacbiga soomaaliyeed ay aaminsan yihiin al-shabaab muddo kooban ay kaga saari karaan goobaha kooban ee ay markaa ku hareynaya dalka islamarkaana garabsiintooda ay markaa soo celin doonto karaamadii iyo sharaftii cisigii shacbiga soomaaliyeed waa in aan markaa haatan laga faa'iidaystaa ciidankan laba qolo ayaan idin markaasi sugaysay mid waa shacbigii oo doonaya in ay markaa ka xurubaan kooxaha xag jirkaa calanka soomaaliyana uu ka babado dhammaan goobaha markaa soomaaliya dhulkeeda ka mid a waxaana uu markaa sidoo kale xusay ra-iisul wasaaruhu in weli ay sugayaan in ciidamada dhammaan ay soo dhammaystirmaan mudane xamse cabdi bare ayaa dhinaca kale waxa uu baaq u diray dhalinyarada soomaaliyeed ee weli ka barbar dagaalamaya al-shabaab kuwaasi uu sheegay inay fursad haystaan oo lana joogo xilligii ay isu soo dhiibi lahaayeen inta aan la qaban iyo inta aysan ku bixin gacanta dowladda wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan cabdifitaax qaasim ayaa sheegay in kadib guulaha ay gaareen ciidamada xoogga dalka al-shabaab ay soo codsadeen inay wadahadal la galaan dowladda wasiirka xogeenka oo warbaahinta kula hadlay xarunta golaha shacbiga waxa uu sheegay in cid kasta oo ka tirsan al-shabaab ee dalkan u dhashay loo soo dhoweynayo balse kuwa ajaanibta ah wadada keliya ay u furan ay tahay inay isaga baxaan dalka saaxiib yaal dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa idaacadda radio kismaayo xubinta ciyaaraha haynoo soo koobo cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay maxamed ibraahim karama subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxee raadiga kismaayo codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal kulamada xalay la ciyaaray horyaalka ev kabka liverpool ayaa lagu qasbay inuu kulanka ku celiska wareega saddexaad ee ev kabka kadib markii barbaro laba iyo laba ah ee ku kulmeen kooxda wolfis martiwed garoonka anvil labada qalad uu sameeyey gooliyaha waa gooliyaha lenson ayaa ka caawiyey wolfis in shabaqa taabato liverpool halka moxamed saalax iyo druin ay labada gool ay dhaliyeen natiijada ayaa ka dhigan in ku celisa ciyaarta oo mar kale dib lagu celinayo wolfis taas oo dhabarjaba ku ah tabaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool ee colob iyadana ciyaartaasi ay noqotay ciyaar aada u xiiso badan haddii idinku celiyo karama iqibaa warka ka dhiman
madaxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee u dhashay dalka jaban ambassador kimichiro inshin ayaa waxa uu ku dhawaaqay in bishan janawari saddex iyo tobankeeda la qaban doono shir looga hadli doono ammaanka iyo nabadda dalka ukraine xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay ku adkaysteen inay go-aan midaysan ay ka gaaraan xal u helidda colaada ukraine dowladda rusia ayaa darafka waxa ay ka tahay dagaalada ay ka socda ay ukraine iyadoo mowqifkeeda waxa ay garabka ay ku dhufteen in codeyn kasta ay bixiyaan qola- golaha ammaanka ay markaa iyagu haystaan codka ugu sareeya dowladda ruush waxaa adeegsan doontaa awoodeeda diidmada qayaxan ee vito power maadaama rushia ay ka mid tahay shanta dale ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey lehna awoodda ay ku laali karaan go-aan kasta oo ay urkaan in uusan ku jirin danaha dadkooda iyo weliba qaaradoodaha waa hagaag saaxiibada qaaliga guud ahaan waxaan halkaas kusoo afeereynaa warkii oo aad kala socoteen idaacadda radio kismaayo codka jubbaland tan iyo kula damban waxaa idinkaga tegnaa sidaa iyo amaan allah
ma la socotaa halka